gudoomiyaga maxkamadda sare ee jubbaland doctor cabdulshakuur sheekh maxamed iyo tababar dareeri muddo tuman maalmoodee weybawsaan hiray garsoorayaal ku tirsan maamulka jubbaland tababarkuun oo laka qaadaya ashare ka saabsan koranqaadowka garsoorka iyo cadaaladda iyo weyba ku faa-iideysaday xubno ku dareera qeybo shal duwan ee garsoorka jubbaland munaasabada lahakiirahay tababarka weyba ku qeyb galay heer ilaaliyaha guud ee jubbaland gudoomiyaga maxkamadda sare iyo mas-uuliyiin kale oo ku dareertay dowlada jubbaland gudoomiyaga maxkamadda sare ee jubbaland doctor cabdilshakuur sheekh maxamed iyo garsooryaalka dowlada jubbaland kala dardaarmi iniyo bulshadiiun ka adeegan si daacadnime
tababarkan oo qaybtiisii hore furitaankeedii aynu u wada joognay innagoo caafimaad qabna oo dhammaystiran oon cidna inaga dhimanin cidna inaga xanuunsan inaynu maantana gunaanadkii u wada joogno innagoo soo wada faa'iidaysanay dad khubaro ah oo kartideediinana tababarka ay bixinayeen oo ahal u ah inay bixiyaan ma aha inaan ammaanayo laakiin waa aqoonaan u leeyahay oon aqaano inay ahaayeen dadkii ugu kartida badnaa ama ugu aqoonta badnaa ee tababarkaa bixin lahaa in loo soo xulay tababarkaa inay bixiyaan uguna dadaalka badnaa marka garsoorka jubbaland oo dhan sharaf bay u tahay tababarka lagu siinayaay waa xirfado iyo tabab iyo qaabab aada u maarayso kolba shaqada ku soo waajahaysa xafiiskaaga ku saabsan marka ruuxu markuu shaqadiisii ku dhex jiro yaa tababarka la siinaya yuu aada u anfacahaya waxaan u mahadcelin lahaa oo naga mudan aad macadka tababarka garsoorka soomaaliya garsooraha sare ee tababaraha ah ee inoo yimid intaasoo dhan inala joogay ka soo maqnaa me goobtiisii iyo shaqadii ka soo maqnaa waan u mahadcelinayaa